الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما أما بعد باب متى يفرض للرجل في المقاتلة كورما أيا نينكا لو قدري كراه دقالك دحديث macnaha qofku goormuu yeelanayaa haniimadii qorigiisii cayinaa mataa yufraju yufradu lirajul goormaa ninka loo qadaraya fi lmuqaatalati muqaataladu waxa weeyaan dagaalka dhexdiisa can ibni cumar ana nabiya salى اllahu عalayhi wasalam caradahu yowma uxud curidahu yowma uxud maalintii uxud cabdillaahi bnu cumar nebigaa loo bandhigay oo la yidhi dagaalka ha galo wa huwa ibnu arbaca cashrata isagoo afar-iyo toban jir ah falam yujizhu nebigu ma gudbinin muu sii dayninoo mu odhan dagaalka gal ila waa ciyaal wa curidahu waa loo bandhigay rasuulka yowma alkhandaq sannaddii khandaq wahuwa ibnu khamsa cashrata sana isagoo shan iyo toban jira fa ajaazahu wuu fasaxay marka haddii la yidhaahdo dagaalkii uxud waxa uu ahaa sanadii saddexaad khandaqna kii shanaad buu ahaa markaa da-da ibnu cumar sidee shan iyo toban u noqonaysaa miyaanu lix iyo toban noqonayn kusuur baa jirtaa lagu jawaabi karaa waxaa laga yaabaa dee marka hore inuu ahaa afar iyo toban iyo dheeraad oonu shan iyo tobankii u dhammaystirmin dagaalka laftiisuna sanadka xaggiisa hore markaasoo kalea sanadu sanadkii uu ku jiraa shan iyo tobnaad marka macnaheedu waxa weeye inan yar hal hadduu yahay inan yari qori muqadaroo weyn ma leh wuxuu leeyahay xagga kale dambayna ku arkay waxaa halkaa kaaga muuqanaya oo kale ciyaalkii waktigii rasuulka jiray sala allahu calayhi wasalam inaanay ciyaal caadi ahayn ciyaal hoosta ka waaweyn bay ahaaya oo isagoo afar iyo toban jir ah ayaa laga muslaxayaa waxba dagaalka hagal inay iska joog halka laga yaabo kuweennana in lagu muslaxo caawa maalcashayn doontaa iskriim kale uu nuugayo isagoo afar iyo toban jirah ama la leeyahay inankii talow miyuu anbaday caawa hore umu soo xaroonin baabun fii tadwiin alcadaa waa cadiyada oo waxbixinta oo diiwaangelin lagu sameeyo mushaharka iyo dadku waxa ay qaadanayaan ciidamadu iyada oo la diiwaangeliyo oo loo sameeyo nidaam buu baabyahay can cabdillaahi bni kacbi bni malik alansaari asxaabigii gabayaaga ahabaa inaan kaa dhalay ana jayshan min alansaar col ansaartii nebiga asxaab ka midihi kaanuu biardi farisa waxay joogeen dhulka reer faris waa ciraaq iyo eeraan iyo dhulkaasa faris loo isku odhan jiro maca amiirihim amiirkoodii bay halkaa la joogeen waa col badan cumar diray reer ansaareed u badan difaac bay kaga jiraan dhulkaa la odhan jiray ardu faris wa kaana cumaru cumar binu khadaabna wuxuu ahaa yucqibu ljuyuusha fi kulli caam colku bedeli jiray sanad walba tacqiibku waxa weeyaan acqaba yucqib icqaabku waa colkoo la bedelo dee markuu sanad joogo uu daalayaa colka xaasaskoodii bay u baahanayaan iyo inay fasax helaan markaa waa la bedeli jira oo qolo kalea lagu bedeli jiray fa shugila canhu cumaru cumar baa laga mashquuliyeyoo inuu colkii bedelaa buu ka mashquulay waxyaabaha ugu badan uu ka mash ku mashquulayna waxay dawaawiinta kitaabatu dawaani addawaawini wa nidaamiha nidaamkii ciidanka iyo rikoorhkii ama nida qorshihii loo sameynayay iyo mushaharkoodii iyo waxaasuu tartiibinaya waana baabku halka uu xidhiirhka kala leeyahay tarjamada iyo xadiidka falamaa mara alajalu waktigii markuu dhammaaday la soo bedeli lahaa ciidanka qafala waxaa iska soo noqday ahlu daalika faqri godkaa dadkii ku jiray way soo laabteen faqrigu waa front lineka waxaana iminka idhaahdaan ama difaaca u horeeya ayaa huquur la idhaha iyo faqri waa meel karin ah ama god ah oo laga soo dhici karo marka dadkii halkaa difaaca kaga jiray baa kafala iska soo noqday oo waxay soo baneeyeen khadkii hore fashtadda calayhim fashtadda calayhim wa tawaacadahum cumar waa ku adkaaday arrintii aad buu iyagii ugu adkeeyey macnaha canaantii wa tawaacadahum waana u yaboohay macnaha wuu u hanjabay inuu ku celin doono weligiinba ka soo guura buu yidhi idinkumaan idinku celinaya wahum iyaguna asxaabu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam asxaabtii nebigay ahaayeen cid kastaaba ha weheliso iyaguna way isdifaaceen oo waxay idhahdeen faqaaluu yaa cumaru waxay idhahdeen cumarow innaka adigu kafalta canna war waa iska kaayo ilowday war dagaalka iyo safka horead nagu ilowday wa tarakta fiina de waad iska kaayadaysay wa tarakta waxaad ka tagtay dheh fiinaa xagga yaga aladii shaygii amara bihi uu faray rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu amar ku bixiyeyna waad ka tagtay oo maad yeelin waxaasoo ahaa maxay min icqaabi bacdi alghasiyati bacdan colkii la isku bedelayay icqaabku waa isku bedelidii hasiyaduna waa jamaacada duulimaadka ah bacdi alghasiyati bacdan min tabdiili bacdi aljamaacaati bacdan colaalkii la isku bedelayay isku bedelku nebigu samayn jiray dee maad samayn waad nagu ilowday wa tarakta fiinaa dhexdayada waxaad ka tagtoo aanad yeelin oonad hirgelinin aladii shaygii amara rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu dadka faray min icqaabi bacdi alghasiyati bacda oo jamaacaadkii duulimaadka ahaa ee la isku bedeli jiray maad samaynin marka mushkiladdu xagga iyaga maaha waa xaggaaga canaantaasay keeneen marka maxalushaahidku waxa weeye wuxuu cumar ku mashquulay waxau ahaa dawaawinta waa nidaam laga helay waddamadii la xoreeyey gaalada iyo boqortooyooyinkii qadiimkaa ayaa la helay registrationkoodii iyo siday tasjiilaadka bugaagtoodii iyo wixii baa la helo markaas af carabi loo turjumay cumar baa amar ku bixiyey wuxu uhi wax allo wixii nidaamah iyo idaaradii iyo maamulah iyo horumar ahee nimankaasi ay wax ku saxayeen waa ka qaadanayna ha la turjumo rag buu u diray sidii baa markaa lagu qaatay wixii record ahaayeen hagaagsanaa ay lahaayeen ilaa muslimkuba wixii horumar uu sameeyey gaalada way ka dhexleen oo ilaa hadda waa kuwan kufaanaya wixii markaa horumar ahee iyo maamul iyo nidaamihina waa xikmad ciddii laga helaba laga qaadanayo maanta muslimku hadday wixii faa'iide ay leeyihin gaaladu ka qaadanayaan gaalada ka qaadanayaan xumaan wixii ay leeyihin iskaga tegayaan wax saxa bay noqonay laakiin wixii faa'iide ay leeyihiin kama qaataane wax xunun bay soo waaridaan mushkiladdu waa taa can abi darin qaala samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquul waxaan maqlay nebi maxamed oo leh ina allaha wadaca alxaq ilaahay waxa uu dhigay xaqa calaa lisaani cumara cumar binkhadaab carabkiisa yaquulu bihi xaqaasuu ku dhawaaqaya waa ammaan iyo fadli uu leeyahay cumar ibnu khadaab rasuulkii ilaahayna uga markhaati kacay sala allahu calayhi wasalam xaqa ilaahay wuxuu dhigay carabka cumar ayuu saaray waanu ku dhawaaqa lama aamuso maxalushaahidku sheekhu ka daliishanayaa waxa weeye cumar wuxuu amar ku bixiyey in nidaamkan la sameeyo sidaasuu ku dhawaaqay marka taasi waxa ay tusinaysaa inay xaq tahay maadaamu cumar nebigu uga markhaati kacay go-aamadiisu inay wax saxa sidaasuu markaas ayuu ku hirgalay nidaamkii ummadduna ay ku qaadato marka colkiina waa laboo cid cadiye iyo mushahar lahoo ku jirta diiwaanka iyo qolo mutabariciinoo iyagu jihaadka fii sabiili illaahi unu wadaa iskaga jiro oo aan mushahar qaadanaynin mutabariciina labadaa qaybood wey baabu fii safaaya rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu u baab yahay waxyaabaha uu nebigu ka dooranayo min alamwaali xoolaha xoolaha cadowga laga helo wuxuu rasuulku xaq u leeyahay inuu waxyaabaha qaarkood intuu soo qabto oo uu soo qaado ama isagu qaato ama dadka siiyo waa go-aan ilaahay uu siiye wey واعلموا أنما غنمتم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول إلهي الرسول كتلنا يا قنيمنا وحبا يسكو قبصاننا مركا الطلبة نبيغا لوديبي عليه الصلاة والسلام نبيغنا صفايا أبو سميني وحيابا ومركا كسور نحسارو مالك عدو قال لغا هلاي أما خمسكا كبحيا أما غنيمتها كبحيا تذكي قار كودو سيي سقو قادن كرو إلهي بو حلالي عن مالك بن أوس ابن الحدثان وأصحابي ما هبوا عليه لكن إمام البخاري صحيح وحوليه رحمه الله سيدة صحيحة وحوين أنا أصحابي هين قال وحولي أرسل إلي عمر عمر بن الخطاب أيا عدي صدر حين تعالى النهار وقت جيب مالك وكر نغضي وقت وقت يدا كم أبو عمر الدوني ووقت الظهر ككدو فجئته وان ويمي عمر فجلسته وان فوجدته وان هل جالسا على سرير عمر كفر يا سرير مفضيا الى رمالي حركه سنة قاري سريرتا عطير كي حركها اسويدار سن له ايا او كجيفا اما كفر يا waxba furaash iyo kartoontoona ugama yaala iyo alaab kale jidhkiisa iyo cidi uma dhaxaysa rimaalka xarkaha macnaha wuxuu tilmaamayaa uun tawaaduca cumar siduu maaragtay arrimihiisu iskaga basiid ahaa inuu adduunyada isaga fudaysanayay fa qaala xiina dakhaltu calayh markii aanu galay buu igu yidhi yaa maalu maaligow qiro ma huba inay sabciyo tahay iyo aan ma tawaaturtay in kale yaa wanaadow yaa maalu liyaqdi calaynaa rabbuk qirooyinka qaarkood way jireen marka waxaa la yidhaahdaa waa tarkhiimo ismigoo xagga dambe la jaro weeye maaligoo la soo gaabiyo weeyo markaas uhi yaa maalu war maalig ibnu awsow innahu arrinku waxa weeye qad dafa waxa isoo qaabilay dafa waa eray luqa ah bimacnaa aqbala waxa xaggayga ku soo jahaysto oo ii yimi ahlu abyaatin min qawli min qawli xaafado qoladiina ahlu abyaatin guryo dadu ehela waa xaafadown iyo qoysas idinka mid a waxbay iga doonayaan wa innii qad amartu fiihim bishayin waxaanaan amar ku bixiyey wax in la siiyo war qolyo baahan oo qoysasaa i yimi maaligow qoladiinay ka tirsan yihiin waxbay doonayaan allaha la siiya baan idhi waan u amray faqsim baynahum si kaco u qaybi orad u qaybi qultu waxaan ku idhi low amarta khayrii bidaalika cid aan aniga ahayn haddaad amri lahayd baa fiicnaan lahay wuxuu iska diidayaa dad in wax loo qaybiyo iyo murankooda low amarta haddaad fari lahayd khayrii cid aan aniga ahayn bidaalika qaybinta ayaa fiicnaan lahay waxa wanaagsan cid aan aniga ahayn aad u dirto ila dad wax u qayb waa xasarade kamuu yeelin cumare faqaala wuxu uhi kudhu warqaad baan ku ihi xoolaha qodqaad oo la dhaqaaqo u qaybi fa jaa'ahu waxa u yimi markaa cumar yarfau ninkii la odhan jiray yarfa waa khaadimu cumar asxaabi mu ahayn laakiin shaqaalee cumar buu ahaa marka yarfa erey kale oo luqo ah u malayno meel kale hawla kicine waa ismi magaca waa magac wey magac calamahoo ninkaa khaadimu cumar loo yaqaano fa jaa'ahu cumar waxa u yimi yarfau ninkii shaqaalaha ahaa ama ilaalinayay albaabka joogay taasina waxay tilmaamaysaa qof shaqaalo ahoo madaxda albaabkooda jooga oo dadka kuyuuga u tartiibiya wixii khoof iyo dhibaato ana iyo cadowana difaaca sharciguu ogol yahay waa la ogol yahay nebiga laftiisubadda waxa uu lahaa bawaab buu lahaa iyo cid dadka soo dayso oo idanka loo dhiibto oo fasax la weydiisto ilaa saxmadii buu kala yaraynaya hawshiina uu tartiibinaya fa qaala markaa wuxu uhi yaa amiira almu'miniin ninkii shaqaalaha yarfa baa yidhi amiiruulmu'miniinow hal laka fii cuhmaana bni cafaan wa cabdiraxmaan bni cawf wazubayr bni cawaan wasacd bni abi waqaas afartaa nin baa kuu taagana ma soo fasaxaysa hal laka hal ta'dan laka hal ta'dan lahum aw hal laka min ragba ma jacayl ma u qabtaa ma soo daynaysaa afartan nin ee qiimaha badane jannada lagu bushareeye albaabka taagane qaala nacam soo daabu faadina lahum u fasaxo fadakaluu calayhi way soo galeen afartoodii baa fadhiistay uma jaa'ahu yarfac ninkii albaabka joogayba haddana yimid oo faqaala yaa amiira almu'miniin amiiru lmu'miniin ow hal laka fi lcabaas wacaliy halkan waxaa haddana taagan buuhi cabaas iyo cali qaraabadii rasuulka qaala wuxuu uhi nacam ma u fasaxaysaa haa waan fasaxay faadina lahum fadakaluu taasina waxay tilmaamaysaa qofku saaxiib kastaba ha ahaadee in lagama maarmaanayta sida qur-aankuba uu sheegay istiidaanka waxa la idhaha iyo fasax dalabka iyo qofka in duruuftiisa loo tixgeliyo ogolaanshihiisana lagu xisaabtamo marka dalaq looma baahna sida dhaqanka soomaalidu yihi daflayn iyo dalaqlayn arrin maaha taas iscaaj baa la idhaha iyo argagixin iyo kadeed marka qofku waa inuu cid la ballamaa hadduu guriga yimaadana waa inuu markaa yidhaahdaa ma soo galaa assalaamu calaykum aadkulu marka haddii la yidhaahda ha soo gelina waanu aayar si edaba u dhaqaajiya qur-aankaa sheegay maxaa ilaaha uhi wain qiila lakum irjicuu farjicuu hadii lagu dhaha iska noqo iska noqo albaabka waad galacday waa laga fur waa iska tagdeen dadka meeshooda ha ku qabsanina ha iska cidhisanina telefoonkaasa sidaas oo kale ah wain qiila lakum irjicuu farjicuu haddii lagaa qaban waayo de ha kusii wadinu lawa albaabisbe ilan waxaa la yidhaahdaa daqaqtu cala telefon telefonkii baan garaacay waa albaabkii ood garaacdo kale un marka ninkan inuu albaabka kaa furaabaa isku ogeydeen lambarkaagan haddii aad tahay mar haddaad garaacday hadduu kaa furi waayey ha wareerinin saddex jeer markaad ku celiso saddexdii jeer ee uu ku idmi waayo iskaga hadh sankii bay kaa galanayaan naftii bay kuu keenayaan waa badownimada wax waliba aladab aadaab baa loo bahanya islaamku waa diin laadaabi walakhlaaq ummaddan oon aadaab lahayn way isku xiiqaysa waa saaxiibadiisii xulka ahaa aalubeytkii rasuulka iyo casharat lmubashiriina fi ljanna soddonkiisuu odhan jiray nebigu yaan la ii soo dayn cumar iyo abubakar ayaa la ma kuu soo daynaama ha iska joogaan bu iminka diyaar mahi ay soo gelin innagana kaad tidhaahda iminka diyaar mahi dibba usoo noqon maayo wuxuu leeyahy muxuu qabsanayaa annagiibaa buu naga khashaafaya ama naga kibraya waa badownimadu musiiba wey sidaasii buuhi labadaasina soo daabu faqaala alcabaas cabbaas iyo cali way saystaan laxajecla waa cajiib adduunyana lagama fuqo asxaabiba ha ahaado qofku eh nin baynu bay u taagantay faqaala alcabaas cabbaas baa hi yaa amiira almu'miniin amiirulmu'miniin ow iqdi baynii wa bayna haada aniga iyo inankana kala xukun yacni caliyan buu ujeedaa aniga iyo cali waa isla ildaranay ninkanaan adeerka u ahay balna kala xukun ila adeer buu yi faqaala bacduhum raggii meesha fadhiya afartahabaa waxay idhaahdeen ajal yaa amiira almu'miniin iqdi baynahumaa warxamhu wa arixhumaa kala xukun oo kala raaxee waisla ildaraayeen beryahanba odaygiiyo inankuye bal u kala raaxee tee karnaqsiguna waa halkeeda ehelnimadii asxaabinimaduna waa halkeeda dadku garta iyo sharciga ceeb maaha waa lagu kala baxayaa iyadoo raalliga iskayi qaala maalik bnu aws waxa uu yidhi khuyila ilaya aniga waxa la imoodsiiyoon dareensanahay annahumaa labadan asxaabiya ee cali iyo cabbaas qadamaa inay soo horu mariyeen ulaa'ika nafara afartan nin lidaalika kiiskan daraaddii waxaa aniga iga yar muuqanaya buuli inay dabada ka soo riixeen afartan odaye soo horreeyey oo ay yidhaahdeen war cumar waa intuuna diidaaye bal ordoo sii tag oo arrinkaannu qadimiye markaannu hadalno idinkuna nagu ayida oo noo odeeyayo noo ergeeyo ereygan ay usoo dhiibeen waayo afartooda wada socdaa soo galay labadanaa soo galay arrin bay qadimeen odayaashiina dhaktee waa yidheen aniga sawirkan haystaa waa saas wey fa qaala cumaru raximahu اllah cumar baa wuxuu idhi ita'ida bal cagta u dhiga tamahala wata'anaya wata'aniya bal hadda u kaadiya istejiya waayo sidaa usoo yar horaa usoo yar fadhidaana bal istejiya buuli waa yar degdegsantihiin uma aqbala calaa wuxuu qaabilay aqbala wuxuu ku jahaystay cumar calaa ulaa'ika arahdi afartii nin faqaala markaasaa wuxuu uhi anshudukum waxaan idinku dhaariyey billaahi aladii ilaahi biidnihi taquumu asamaau waalard awooddiisa cirka iyo dhulku uu ku taagnaa ilaahaasaan idinku dhaariye hal taclamuuna ma ogtiin ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam qaala inuu nebigu ihi laa nuurasu maa taraknaahu sadaqa nalama dhexle waxaanu ka tagnaa waa sadaqo inuu nebi maxamed sidaa xadiis ku yidhi ma taqaaniin afartii nin asxaabiyow qaaluu nacam xadiiskaa waa naqaanaabayna uma aqbala calىa caliyin wاlcabaas radia allahu canhuma cali iyo cabaasba haddana ku jahaystayo faqaala wuxuu uhi anshudukumaa billaahi aladii biidnihi taquumu الsamaaءu wاlard sidaan u dhaariyey labada asxaabta afarta ayaan idiin dhaariyey hal taclamaani ma ogtiin ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam qaala laa nuuraثu maa taraknaahu sadqa inuu nebigu xadiiskaa sheego i waxalla waxaanu maal ka tagna haddaanu nebiyaasha iyo rasusha nahay nalama dhexle waa sadaqo ma ogtihin faqaalaa nacam cali iyo cabaasna haabay idhaah qaala markaa wuxu uhi faina allaha khasa ilaahay wuxuu ku gooni yeelay rasuulahu rasuulkiisa bikhaasiyatin arrin gaar ah lam yakhusa biha axada min annaas qof dadka kale ee rususha ahayn ama dadka kaleba ciduu arrintaa u yeelay ma jirto faqaala allahu tacaala ilaahay baa markaa wuxuu yidhi waa arrinkuu nebiga ku gooni yeelee wamaa afaaa allahu calaa rasuulihi minhu wuxuu ilaahay gaalada uga soo reebay famaa awjaftum calayhi kumaydaan weerarin muslinkow min khaylin walaa rikaabin min khaylin fardo walaa rikaabin iyo owr oo gaadiida midna kumaydaan weerarin walaakina allaha yusallidu rusulah ilaahay baa rusushiisa ku sallidaya oo nebi maxamed soo gebagabeeye waa rasuulkii u dambeeye calaa man yashaau cidduu doonuu ku sallidayaa oo gaaladii intay cabsadeen unbay ka carareen adduunkii wallaahu calaa kulli shayin qadiir ilaahay baa wax walba kara sidaasiibaa markaa inaydaan idinku soo dhacsanin ee ilaahay nebiga u soo dhiciye adduunkan yuhuudda laga helay reer banu nadiir ilaahay baa sidaa sheegay wa kaana allaahu rabbi wuxuu ahaaday afaa'a mid u soo reebay calaa rasuulihi rasuulka wuxuu u soo reebay bani nadiir macnaa amwaala bani nadiir qoladii yuhuuddee reer banu nadiir xoolihiis xoolahooda ilaa reer bani qaynuqaac reer banu qurayda reer banu nadiir yuhuuddu qolyahaasay ahaayeenoo qolaba mar bay ballankii ka baxayeen nebiga ay la galeen marka reer banu nadiir waxa ay ahaayeen kuwii iyagaa ballanta jebiyey wakhtiyadii qoladii labaada jebisay bay ahaayeen marka rasuulku waxa uu ku xukumay inay guuraan iskaga guura buu uhi madiina kol haddaad ballan aydaan lahayn wixii awrow idiin qaadana qaata laakiin guryaha iyo waxa waaweyn iyo beeraha iyo ka dhaqaajiya sidii bay markaa ku guureenoo nin walba wixii awrkiisu u qaadayay bagaash ayuu la guuray wixii uu ka tegayeyna xaasidnimo daraaddeed bay jejebiyeen guryihii oo dhan hoostay ka jejebiyeen gudbay la dhaceen way shidheen waxba iyaan la inooga ayin bay dhahan kol haddaynu uga tegayna maxamed iyo asxaabtiisa laakiin dee intiisoo hadhaaba laga dhargayo ma dhul iyo daaro dhan iyo beera miyay googoyn karayaan ma wada dhammayn karayaan suuradda loo yaqaano suuratu bani nadiir reer bani nadiir suuradda qisadooda ka warranta waa suuratu alxashrina waa la idhahdaa ayaad qaybta hore ka akhriyi doontaa qisadooda kaa ilaahay subxaana wa tacaala halkaa ku xusaya huwa aladii akhraja aladiina kafaruu min ahli اlkitaabi min diyaarihim liawali اlxashr maa danantum an yakhrujuu wadanuu annahu maanicatum xusuunuhum min allah faataahum allahu min xaysu lam yaxtasibuu meelaanay filayn buu ilaahay kaga yimi oo quluubta ah way cabsadeenoo way carareen yukhribuuna buyuutahum biaydiihim waaydi اlmu'miniin factabiruu yaa uli labsaar waa kuwa xaafadoodii kharaabiyey intay guureen marka dhul iyo daaro iyo gurya wixii ay ka tegeen dee ilan xoog laguma weerane way ka yaaceene fay baa la idhaha fay waa wax nebiga usoo noqday fa wallaahi baan ku dhaartay buu ihi cumar ma sta'hara bihaa calaykum nebigu idinkalama gooni noqon inkastoo waxaanu isagu lahaa oo uu ka talinayay ma sta'hara bihaa calaykum istiaarku waa idinkama dooranin oo idinkama idinkalama gooni noqonin walaa akhadahaa duunakum manuu qaadanin la-aanti idinka la-aanti walaa akhadahaa muu qaadan xoolaha duunakum idinka la-aanti haddaa aalu beytka tihin iyo haddaa ummadda kale tihiin nebigu lama jeedsin inkastoo sharcigu siiyey gaar lamana noqon haddana fa kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa ya'khudu minhaa wuxuu ka qaadan jiray nafaqa nafaqata sanatin sanad biilkii aw nafaqatahu ama biilkiisuu ka qaadan jiray iyo wa nafaqata ahlihi sanatan ehelkiisana biilku sanad uga dhigi jiray meel wixii meeshaa ka soo baxay wayajcalu waxa uu yeelayaa maa baqiya wixii soo hadhayna uswata almaal ay mila almaali alaakhar maalka kale ee muslimka loo dhiga ee masaalixdooda lagu hagaajiyu ku darayaa wixii halkaa ilaahay uu ka siiyey yuhuudda laga helay iyo beerihii in yaroo biilu odhanayaaba carruurtii yareera halkaa uga dhiga sanad wixii soo hadhana wuxuu leeyahy muslimiinta ku maalgeliya fuqaradooda jihaadkooda arrimahooda uma aqbala nebigu cumar wuxuu soo qaabilay markuu odayaashiisaa ula hadlay calaa ulaa'ika araad afartaa oday ee meesha fadhiya asxaabta faqaala wuxu uhi anshudukum billaahi aladii biidnihi taquumu asamaau waalardu hal taclamuuna dalik ilaah awooddaale baan idinku dhaariyey ma ogtihin inuu nebigu saa u maamuli jiray maalka oo yaroo dee masaariif inuu ka dhigan jiray markhaati buu ka dhiganaya halkaana waxaa laga fahmayaa inaanay tala saarashada ilaahay waxba yeelaynin inaad reerahaaga iyo cidda aada mas-uul ka tahay meel wax u dhigto oo nebigu marna sidanuu masaariiftii sanadka udhigayaa marna waxa isagiiyo reerihiisu ay qatanaanayaan saddex bilood baan dabba lagu shidayn xaafadaha noloshu caynkaa marna inaad wax dhigato mar inaad wax iska faramadhan tahay nolol caadiyo basiid oo daalacnaasir oo sacuudi iyo nusuul leh nolol brotocoolaad lahoo faqriga laga ilaalinayo iyo xayraanka iyo gaajada taas waa lagu xafashaa taasi macaankiiyo dhadhankiiyo noloshay ka tegsiisaa marba dhinac arag nolosha iyagiina saasuu ku uhi qaaluu nacan bayna waanu ogni nebigu inaanu waxba ka kaydsanine masaariif ka dhigan jira uma aqbala cala alcabaasi wacaliyin radia allahu canhuma labadana alubeytkaabuu soo qaabilayo faqaala wuxu uhi anshudukumaa billaahi aladii biidnihi taquumu asamaau waalardu hal taclamaani dalik ilaahaasaan idinku dhaariyey awooddiisa ay ku taagan yihiin cirka iyo dhulkuba e ma og tihiin sidaa inuu nebigu u maamuli jiray xoolihii ilaahay uu siiyey yuhuudda uga soo reebay qaala nacam dee waa ognay bayda falamaa twufiya cumar baa sii watay warkiio wuxuu ihi markii la oobsaday rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam markii nebiga haddaba la oobsaduu dhintay taariikhay ogyihin buu uga sheekaynayaa taasina waxa weeyaan waayeel hortiisaa caana lagu biyeeyaabaa la yidhi waa qancin qancin weyn farwaaweynna waxbuu ugu qorayaa qofkana marka uu arrin ku adkaado horta iqraarkaa laga qoraa kaa maqirsantay oo kaa maqirsantay oo kaa maqirsantay dee iminkana go-aanku waa caynka maxaad ileeday waxaanaad qirsantunba waxaan kuu sheegayaana la mid yihiine marka wuxuu ka saxeexayaa horta wixii la soo yeeli jiray ee nebigu yeelay ee abubakar yeelay ee ilaahay uga sii horreeyey u tilmaamay intaasoo dhan waa musallamaadkiiyo marka la isla ogolaado dee ma wax cusub baan keenay wey maxay igu canaananaysaa waxay igu canaananaysaa inay igu daba taagantihin wax cusub maahee dee waa wixii waddadii hore jidaysnayde dee na kala hagaajiya wey haddaba falamaa twufiya rasuulullaahi qaala abubakr markii nebi maxamed la oofsaduu dhintay abubakar sidiiq wuxuu yidhi ana waliyu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam aniga ayaa rasuulka u xiga oo dee khaliifadiisii ah khaliifkiisii sidaasuu yidhi oo halkii uu nebigu ka waday buu ka waday oo wuxuu nebigu maamulayay siduu maamulayay buu u maamulay faji'ta waa timid anta adigu cabbaasow wahaadaa iyo kan ku ag fadhiyo caliya ilaa abibakrin baa u timaadeen labadiinu tadlubu anta adigu waxaad doonaysa cabbaasow miiraaha ka dhaxalkaad ku lahayd min ibni akhiika walaalkaa inan ku dhalay oo nebiga ah walaalkaa inan ku dhalay oo rasuulka ah dhaxalkiisii baad doonaysayo waxaad leehayd war inankan adeerka u ahaa oo nebi maxameda dhaxalkiisii baan doonaya abubakarow codsigaasaad qadintay horta berigii abubakar wayadlubu haadaa calinayntu abubakar u yimidaa wuxuu doonayey miira miiraatha mra'ati xaaskiisa dhaxalkeedii min abiihaa aabbaheed ay ku lahayd waa faadumo rasuul aduguna cali abubakar baad u timi waxaa tidhi dhaxalkii xaaskaygaysii ila nebigu inantiisii baa dhaxashe fa qaala abubakri raximah اllah abuubakarna uu idinla doodo uu iska kiindhiciyo wuxuu yidhi qaala rasuulu اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam laa nuuratu maa taraknaahu sadqa nalama dhaxle haddaanu nebiyaasha nahay wixii aanu ka tagnaa waa sadaqo sidaasi baana qur-aanku ambiyada mar kastuu sheego in caruurtoodu ay dhaxashay dhaxal diineed mooy dhaxal diineed mooyaane dhaxal duunyo lama sheegin nebi sulaymaan ilaahay muxuu yidhi wawaritha sulaymaan daawuud sulaymaan baa dhaxlay daawuud waa dhaxalkii diinta yariunii wayariu min aali yacquub ambiyada mid waloo dhaxal sheegay waa dhaxalkii diintunbu ahaa ambiyada waxaa laga dhaxlaa diin iyo cilmi siduu nebiguba sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaa isweydiin le maxaa loo dhexli waayo nebiyaasha waxaa loo dhexli waayo bay culimmadu leeyihin saddex sababood xikmadda haddii la eego wallahu aclam ta u horraysa weeyaane nebi waliba calanka wuxuu u taagayo cinwaankiisu ahaa qul maa asalukum calayhi min ajri in ajriya ilaa cala allah waar maal idin weydiisan maayo hadduu halkaa wax laga dhaxlo ku urursado waxay odhanayaan osowkiina lahaa waxba ajriya adduun dooni maayo imikaaba in buurbuuran laga dhaxlayaae sawkan kayd ka dhigtay kalaamkii hore uu sheegaya waa ka kace kuwa nashuushadee wax dulaa saasay odhan lahaayeen qul maa asalukum calayhi min ajri wamaa ana min almutakalifiin nebigana sidaasaa la yidhi marka duunyada ka farxala baa layidhi talabaada ku jirtaana waxay ahayd si aan dadka qaraabadiisa ah qaarkood oo liitaa dhaxalkiisa u dooninba oon geeridiisa u tamaniin oo dee ambiyada qaarkood baa laga yaabaa inay yidhaahdaan qaraabadoodu war muu dhintaanu dhaxalne ilan dadka qaarkood oo ama aan iimaan lahayn ama iimaankoodu daciifiin baa qaraabo u noqon karaa nebi geeridiisa ka tamaniyaana dee wuu ka baxayaaba diinta khatarteedu leeyahy iyo arrinta saddexaad oo ah dee rasuulku waa aabbihii ummadda marka dhaxalkiisa waxaa lahun ummadda ila ilaahay wuxu uhi alnabiyu waaswaajuhu ummahaatuhu waaswaajuhu ummahaatuhu qiraa waxay sheegaysaa wahuwa abun lahum xaasaska rasuulku waa hooyooyinkii mu'miniinta isaguna aabbu u yabay ka dhiganta dee markaa afar qof laguma soo koobina dhexalkiisii ummadda oo dhan baa leh asbaab noocaasay sheegaan culammadu sirta markay ka warramaya wallahu aclam marka taasi baa jirta miyaanu daliilkaasuu dee idin hordhigay buu yihi abubakar labadiina beri berigaa dhexalka weydiiseen wallaahu yaclamu ilaahayna waan markhaati gashanayaa wuxuu og yahay innahu abubakar la saadiqun inuu run sheegayay baarun samafale ahaa raashidun hanuunsanaa taabicun lilxaq xaqana raacay anna waad ayidsanahay fa waliyaha abubakar xoolahaa yuhuudda ilaahay uga soo reebay nebiga ee qur-aankuba u sugay ee dhulkaa iyo beeraha iyo daarahaa leh fa waliyahaa abubakar abubakar baa mas-uulka ahaa falamaa tuwafiya abubakar abubakar maalkii nebiga ku jiray markii la oofsadu dhintay qultu waxaan aniguna idhi ana waliyu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wa waliyu abibakr aniga rasuulkana u xiga abubakarna u xigo halkoodii fadhiya intuu abubakar yidhi baanana idhi o fawalituhaa markaasaan madax ka noqday maalkaa maa shaaa allahu an aliiha intuu ilaahay doonay inaan madax ka noqdo maa shaaa allahu muddaduu ilaahay doonay an aliiha inaan madax ka noqdo maalkan anaa maamulayay muddaduu ilaahay doonay fa ji'ta waa timi anta wahaadaa antadu waa cabbaas cabbaasoo adiga iyo iyo cali waa ii timaadeen wa antumaa jamiicun waa wada jirteen markii aan madaxda noqday waamruma amrukumaa waaxid taladiinnuna maalintaa way midaysnayd fasa'altumaaniiha xoolii ba ay weydiiseen xooliiba ay weydiiseenoo waxaad tidhaahdeen maalkan iska soo wareeji nebiga ku magacowna annagaa xigta iyo aalubaydoa faqultu waxaan idhi in shi'tumaa an adsacaha ilaykum haddaad doontaan xoolahan inaan idiin dhiibo calaa anna calaykumaa iyadoo dushiinnana uu ahaaday cahd allaahi ilaahay ballankiisi an taliyaahaa inaa mas-uul ka noqonaysaan biladii sidii mas-uul uga noqonaysaan kaana rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulku uu ahaa yalihaa mid mas-uul uga ah sidaa ballan ilaahay haddaad ku qaadaysaan inaa u maamulaysaan siduu nebigu u maamulayay maamuloo igala wareega ayaan idin idhi o waxay i timaadeen idinkoo midaysan taladiinuna mid tahay codsigiinuna mid yahay fasa'altumaaniha waxay weydiiseen xoolihi waxaa tiaan soo wareeji faqultu aniguna waxaan idhi in shiitumaa an adfacahaa ilayku ilaykuma haddaa waabaan idin doorgeliya waxaan war haddaad doonaysaan inaan idiin dhiibo waan idiin dhiibi laakiin shardi un baan dhigayaa calaa ana calaykumaa cahd allah dushiina in ballan ilaahay inay ahaato ballan ila gala ilaahay ku dhaaranaysaa an taliyaahaa inaa ku tawaliyaysaan oo ku xil qaadaysaan biladii habkii kaana rasuulu llahi yaliha uu nebigu u xil qaadi jiray waan idinku wareejin laakiin u maamula cahdi iyo ballanna ku gala inuu siduu nebigu u maamulayay oo aa dheefta ka soo baxday aalkiisa in wax la siiyo waxana aan la qaybsanin oon la dhaxlin ile isku duubnaantaasuu nebigu ku maamulayay idinkuna ballan ila gala waan idinku wareejinayaa siduu abubakar u maamulayay ee aan anigu u maamulayay ee nebigu u maamulayay waxaanoo isku duuban oo sadaqaa manfacadiisa in la cuno idinkula maamushaan fa akhadtumaahaa xoolihii waa iga qaadeen minii aniga calaa daalika ballankaasaa iga qaadeen waxaa ballan ku gasheen inaydaan qaybsanaynin maamulaysaan isagoo maalkaasi isku duuban masaariiftana reeraha laga siinayo uma jiitum anii haddana waa ii timaadeen liyaqdiya baynakumaa inaan dhexdiina ku xukumo bikayri daalika waxaa hore waxaan ahayn mar dambuuma haddana idinkoo soconaya tidhahdee war noo kala go waa taariikhdii buu dib ugu noqday uma jiitum ani mar dambea ii timaadeen liaqdiya baynakumaa si aan idinku kala xukumo bikayri daalika waxaa hore ku dhaarateen waxaan ahayn marka waxay doonayeen muxuu yahay ma wuxuu yahay naxalkan labada iyadun baalee calina barsi cabaasna barsi aan ku kala dhaqaaqno mise wuxuu yahay maamulkii baanu ku heshiin la'nahaye hantida qaybiyo qaybna cabaas ha maamulo qaybna cali ha maamulo radia allahu canhuma oo wixii ka soo baxayana dee halkii la gelin jiruun ha la geliyo abu daawuud raximahullah sheekha kitaabka alifey wuxuu rajaxayaa ta dambe oo wuxuu leeyay labada asxaabi way arkayaan xadiidkan hore ee uu nebigu uhi wixii aanu ka tagnaa waa sadaqeena lama dhaxlo meeshii dhaxal ma rabaanoo way ka qanceen dhaxalka laakiin labadoodiiba waxay isku qabsadeen sida xadiidka soo socdaa uu sheegi doono maamulka laftiisi oo xadiidka soo socdaa wuxuu sheegayaa inuu cali ka xoog batay cabaas oo maamulkii iyo maarayntii maalka uu la wareegay isagu odaygiina bannaanka dhigay markaa dabeeta cabaas halkan uu ka xanaaqsany uu leeyahy anigiiyo ninkanna kala qabo waa halkaa halkan ay leeyihiin noo kala goona war maamulkii ku heshiin weyne bal inta cabaas maamulayana u sheeg inta cali maamulayana u sheeg sidaasuu abu daawuud rajaxayaayo kelimaad soo socda oo sidaa sheegayuu kuu soo wadaa ee ha tuhminoo ha odhanays xadiiskii miyay soo jiidheen uu nebigu uhi maa taraknaahu sadaqa waa maxay sadaqadan ay qaybta u doonayaan waa maamulkii waxaa la ysku hadlayaa maamulkana beriga hore u xir saaray waxaanu iminka cumarna ka gubanayaa waxa weeye waar waxaan haddii isku duubnaantii nebigii abubakar ay ku maamulayaan aad ku maamulaysaana waan idiin daynayaa haddii kale maamulka noo kala qayb socon maysa dee sidii uu nebigu ku waday abubakar ku wadeen anigu ku waday ku wada aynu ku heshiinay markii hore laakiin dee iga daaya aan kala goyno iyadoo weliba arrin kalena ay imanayso mustaqbalka dambe carruurtooduna ku kadsoomi karto oo haddii iminka labadaa maamulkii loo kala jebiyo oo la idhaha intaana cabaas baa maamulaya intaana cali baa maamulaya dhaxal bay u egaanaysa waayo dhaxalkoodaa wuxuu yahay tanaasuf hadday iminka nebiga dhexli lahaayeen dee inantu waxay qaadan lahayd maalka kala barhkii baaqiga soo hadhayna waxaa qaadan lahaa casabada nebiga cidda ugu dhowo adeerkiiyo cabaasa ayaa kala barhka kalena qaadan lahaa marka sawirkan ka soo baxaya maamulkii in la qaybsadaa wuxuu u egaanayaa dhaxalkii dabeetana carruurtii oaba laga yaabaa inay yidhaahdaan haynantuna nis bay lahayd odayguna nis buu lahaaye beri horeu cumar u qaybiya wuxuu dhaxal bay ahaaye shubhadaasina way soo arooreysaayo sadaqadiibaa dhaxal la moodaya ismoodsiiskaasi si aan u imanin lama qaybinayo halkii lagu wadaa lagu wadaya wallaahi baan ku dhaartay buuhi cumar haddaba macnaa intaa waxaynu u iftiiminaynaa tuhmaadaasina si ay meesha uga baxdo cillada uu ugu diidan yahay cumarna ay u timaado iyo wuxuu cumar doonayo wallaahi baan ku dhaartay laa aqdii baynakumaa inaanan dhexdiinna idinku kala xukumaynin biayri bikayri daalika laa aqdii baynakumaa idinkuma kala xukumayo bikayri daalika kaa hore waxaan ahayn kaa hore ahaa inaan idinku wareejiyey oo aan idhi wixii oo isku duuban wada maamula beri horean saa idinku wareejiyon cahdi idinkaga qaaday kaa waxaan ahayn go-aankaygu ma aha xataa taquuma saacatu ilaa qiyaamadu dhacayso wax kala daayo haddii qiyaamada la isla gaarayay bu ilaa qiyaamadu dhacayso fain cajaztumaa canha haddii xoolahan ka daasheen maamulkooda waa idinkan isku qabsadae faruddaaha ilay aniga igu soo wareejiya anaa maamulaya marka haddii dhaxalaytay noocan may noqoteen waxa weeye maamulkiinima haddaa wadi kari weyden iska soo wareejiya laakiin go-aankayga waxa weeyaan ha isku jireen wada maamula qaala abu daawuud waxa uu yidhi innamaa sa'alaahu labada asxaabi cumar way weydiiyeen an yakuuna inuu noqdo cumar yusayiruhu maalka mid ka dhiga baynahumaa dhexdooda nisfayni laba inuu uga dhigaabay doonayeen oo maamulka ugu qaybiyo laa annahumaa ma aha iyagu jahilaa inay ka warla-yihiin ana الnabiya salى اllahu عalayhi waslm nebigu qaala inuu yidhi laa nuurahu maa taraknaahu sadqa xadiiskaa kaba war la-a dhaxal ma doonayaan laakiin waxay doonayaan in loo kala jebiyo maamulka fainahumaa labadan asxaabi kaanaa waxay ahayn laa yadlubaani ila sawaaba sawaabiyo sax mooye wax kale may doonayn khalad may doonayn xaaraan may doonayn xalaal bay doonayeen marka waxay u socdaa waa maamul faqaala cumar baa wuxuu yidhi laa uuqicu calayhi anigu maalka kuma ridayo isma alqasm magac qaybba wax qayb magaceed laba maamul iyo miiraas toona ma gelinayo adacuhu waxaan ku daynayaa calaa maa huwa calayh siduu berigii hore ahaa un baan ku daynayaa marka go-aankaygu waa kaa go-aanku cumar doonaya waa kaa iyagu waxay doonayaanna waa qaybin maamul qaala wuxuu yidhi haddana abu daawuud wahumaa labadoodu yacni caliyan walcabaas radia allahu canhuma labadan asxaabiya aalubeydka ahi yakhtasimaani waxay ku doodayaan fii ma afaaa allahu calaa rasuulihi maalku ilaahay rasuulka uga soo reebay u soo reebay oo min amwaali bani nadiir qoladii reer banu nadiir xoolahoodiiya qaala abu daawuud waxau ihi araada wuxuu doonaya allaa yuqica calayhi allaa yuuqaca calayhi inaan laguba duldhigin ismu qasmin qayb magaceed waa la qaybiyey dhaxalbay ogaan karto marka deerifadaa sheekhu wuxuu samaynayaa si aan dulmi loogu malaynin aalubeytku inay wax dulmiyayeen faadimo iyo cali iyo cabaas iyo codsi wuu jiray berigii hore ahaa dhaxal laakiin markii xadiidkan loo sheegay bay qanceen can cumara qaala wuxuu ihi kaanat waxayd amwaalu bani nadiir yuhuuddii reer banu nadiir xoolahoodii ay ka tegeen waxay ahaayeen mima afaaa allahu calaa rasuulihi wixii ilaahay rasuulkiisa uu u soo reebay oo mimaa shaygii ah lam yuujifi lmuslimuuna muslimiintu aanay ku weerarin calayhi isaga bikhaylin fardo walaa rikaabin iyo awr toona faras iyo awr midna laguma weerarin jihaad iyo weerar kama dhicin laakiin way isdhiibeenoo maal sidaa lagu helu nooday wixii markaa cadowga laga faramaroojiyana haniimaa la yidhaahdaa wixii heshiis iyo sulux lagaga qaadana fay baa la yidhaahdaa kaanat lirasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam nebigay u ahaatay khaalisan isagoo maalkaasi gaara yunfiqu calaa ahli beyti reerkiisuu ka biilinaya wa fii lafdin waxaa ku jira yunfiqu calaa ahlihi quuta sana reerkiisa wuxuu kaga masruufayaa sanad masruufkii famaa baqiya wixii soo hadhaana jacala nebigu waxa uu yeeli jiray fi lkuraaci fardaha farduhu gelin jiray iyo wacuddatan hub fii sabiili اllaahi caza wajal jihaadka wixii loogu diyaar garoobaya oo hubkii iyo saanadii milatari iyo qalabkii dagaalka cuddadu waa cadad iyo cuddaa jira cadowga labada waa lagu waajahaya caddana cadadna waa loo urursanayaa cadowga cuddana waa loo samaysanayaa saanad milatariya wa fii lafdin fi lkuraaci wasilaax kuraacuna waa gaadiidkii fardihii silaaxuna waa hubkii markaa cuddada silaaxay noqonaysa marka halkaa waxaa ka cad rasuulka sala allahu calayhi wasalam wixii feeya in inkastuu ilaahay siiyey oo la yidhi aduu ka tali wuu ka duwan yahay qaniimadii haddana intaa biilkaa wixii ka soo hadha ummadduunbu kusoo celinayay oo wax ilaahay uu siiyo gaarba loo siiyo khaalis u ahaa ummadduunbu ku celinayay ma ahayn nin adduun samaysanayay nebigu calayhi salaatu wasalaam marka aayaadkan soo socda ee xadiidkan soo socda uu sheegayo waxa uu ku muujinayaa suuraddu siday u caddaysay fey-a isaga ah ee rasuulka la siiyey wixii isaga ka soo hadha meelaha kaleu ku bixinaya ilaa shan meelooda uu ku bixinayaabaa suuratu lxashri ilaahay uu ku sheegay shantii meelood buu soo wadaa can cumara qaala wuxuu yihi aayaadkan u sharxaya suuratu sharxi ee suuratu lxashri ku sugan wamaa afaa allahu calaa rasuulihi minhu ilaahay wuxuu rasuulkiisa uga soo reebay gaalada famaa awjaftum calayhi min khaylin walaa rikaab muslimiintiiyay awriyo fardatoona kumaydaan weeranin macnaheedu markaa waa maxay dee idinku ma lihidin oo afartii ma sugaysaan qaniimada laga helaye arbacatulakhmaaskii waxaa la rasuulkaa ka talinaya qaala zuhriyu waxau yidhi qaala cumaru baa yidhi haadihi lirasuuli illaahi khaasa fay a isaga ah rasuulkaa gaar ahaan u leh waa maxayna quraa curayna wa fadak wa kada wa kada quraa curaynata meesha curayno la yidhaahdo waa magaalooyinkii dhammaa ee lagala wareegay gaalada iyo meesha fadak la yidhaah iyo wa kada wa kada mee heblaayo heblaayo macnaha qur-aanku si duuduuban buu faya u sheegay moxamed ibnu shihaab azuhrina wuxuu isaguna sii cayimay dhulka lala hadhay oo curayno iyo fadak iyo meelaha ahaa maa afaa allahu calaa rasuulihi min ahli lqura waa aayadda kale iyaduna taa hore ka dambaysa markii hore rasuulka ale baa layidhi haddana rasuulka cidda lalehe uu sii kala siinayo uu sii qaybinayo ee hoos imanaysa taladiis ayaa aayaddan ku xigtaana ay sheegtay meeshii khumuska lagu bixin jiraa faya lagu bixinaya maa afaa allahu calaa rasuulih wuxuu ilaahay rasuulkiisa uga soo reebay min ahli lqura soo reebidda maxaa loo yidhi soo reebid fey waa macnaha soo celin weeye macnaheedu waxa weye marka hore u xaqdarro ugu maqlaaba oo gaalku ma istaahilo nicmada ilahay inuu maamulo ila waa nacase waa kan ilaahii isaga abuuray buu dafiray marka adduunkanna inuu hayo ma istaahilo kol hadduu ilaahay isagaba abuuray dafiray oo uu diiday wuxuu istaahilaa in laga faramaroojiyo nicmadan ilaahay oo mu'minka ilaahay ogolay uu maamulo marka maalkan isaga ah inuu maamulo kolka horeba kumuu habboonayna mu'minka ayaa ayuu ka maqnaa managementkan iyo maamulkani mu'minkuu ka maqnaa kii uu ka maqnaayee maamulkan maalka ku xaq lahaabuu u soo noqday oo ilaahay u soo celiyay ile maalka waxbuu ku fasahaadinaya muuminkuna waxbuu ku islaaxinaya maamulkii markaa waxaa ku habboon ninka mudan inuu maaragtay wax ku islaaxiyo fay macnihiis ereyga soo soo celin culammadu markay sharxayaan waa halkaas bail halkaasay ku lug leedahay sidaa daraaddeed ayaa waxay culimmada qaarkood leeyihin hadduu gaalku waxina siiyo oo u idhaahdo sidaa u maamula oo aynu u arki weyne inaanay danteenna ahayn sidaynu doonayno inuu maamulayo saxda ah oo dee aan ahayn in la kala goosto dee taa maaha kala goosashadii maaha iyo cuncunistii laakiin waxa wey masaalixda isagu wuxuu ihi war milyankaa dollar baanu idin siinay halkaa iyo halkaa iyo halkaa geliya oo meelo uu doonayo dee inkaarama iyo siduu doonaya wax ugu kharibo waayahay iska tag marka inaguna inta meelood ay noo faa'iido badane dalkeenna iyo diinteenna iyo dadkeenna u fiican baynu gelinaynaa khalaas way dhammaatay ila sidii u fiicnayd innagaa ku maamulayna waayahay maxalkaa ii geeyey maa afaa allahu calaa rasuuli min ahli lqura wuxuu ilaahay gaalada uga soo reebay rasuulka falilaahi ilaahay baa leh dee ilaahay wax gaar u qaadanaya ma jira waa qayb rasuulku u qaadaya un walilaahi qaybna rasuulkaa leh walidilqurbaa iyo qaraabada rasuulka walyataama agoomaha walmasaakiini iyo masaakiinta baahan wabni sabiili iyo dadka musaafiriinta lixdaa meelood baa lagu bixinaya marka halkaasi waxa weeyaan waa lix qaybood waaya aayaadka haddana markaad sii akrido ilaahay wuxu uhi lilfuqaraa'i aladiina ukhrijuu min diyaarihim waamwaalihim yabtaquuna fadla min allahi waridwaana wayansuruuna allaha warasuulah ulaa'ika hum saadiquun lilfuqaraa ayaa la siinaya xagga hore ku cadfanta ma afa allahu calaa rasuuli wixii ilaahay rasuulkiisa u soo reebay lilfuqaraa fuqarada usugnaadee wax laga siiyo aladiina kuwaasoo ukhrijuu laga soo saaray min diyaarihim wa amwaalihim iyaguna waa kuwe waa muhaajiriintii ka soo qaxay maka dibudejinta u baahan xoo dadkoodii iyo dunyadoodiiba maka kaga soo cararay iyagoo diin doonaya kuwaana wax ka siiya cadowgii cadow baa ilaa xoolahoodii ka soo horiye xoolahan cadowga laga qaaday ha lagu maalgeliyo tilka bitilka ilaa waa la ysu dhigayaa waa qolo kale iyaguna aayadda qolo afraadna way sheegtay waaladiina tabawa-u daara waaliimaana min qablihim kuwaasna iyagana ilaahay wuu xusayoo waa kuwii degay daarulhijra oo madiine ah iimaankiina wa alafu liimaan iimaankiina way la qabsadeen oo way soo dhoweeyeen oo quluubtay gashadeen kuwaasina iyagana mar haddii la xusay qayb baa la siinaya qayb kale iyaguna jiro aayaddu sheegto ilaahay wuxu uhi waaladiina jaa-uu min bacdihim yaquuluuna rabbana kfir lana iyagana waa la ammaanay markaa intan oo la xusayba kuwa dambe iman doona muslimiinta dambe iman doonana waxbaa laga siinaya fastawcabat haadihi اlaayat nnaasa aayaddani dadkii oo dhan bay caam ka dhigtay rasuulkii aalu beytkii fuqaradii iyo masaakiintii iyo muhaajiriintii iyo ansaartii iyo mu'miniintii ka dambeeyey lixdii qoloba waxa laga siiyaan falam yabqa axadu min almuslimiina muslimiinta cid ka midiiba may soo hadhinba ilaa lahu fiihaa xaqu maalkaa xaq buu ku leeyahy sidaasaan u fahamnay buu leeyahay arrinta cumar wadaa waa sidaa qaala ayuubu waxau ihi aw qaala xaqun macnaha ilaa lahu fiihaa xaqun ama ilaa lahu fiihaa xadun qof waliba dheef buu ku leeyahy halkaa xaquntee culimmada qaarkood xadun ku bedeleen waana isku macnobo ilaa bacda man dadka qaarkood mooyaane tamlikuuna aad leedihiinoo min ariqaa'ikum addoomihiina addoomihiina qaarkoodun baan maalkan wax laga siinay oo haddii sayidkii wax la siiyo dee addoonkii waxba la siin maayo waxa addoonka la siiyo sayidkunbuu ku shubmaya marka sayidkiibaa wax la siiyey laakiin addoonkii waxba lama siinayo ilaa bacda man dadka qaarkood oon xoolahan wax laga siinaynin mooyaane tamlikuuna aa milkisantihin oo iska leedihiinoo min ariqaa'ikum raqiiqyadiina addoomihiina oo addoommadii iyaga waxba lama sii qaarkood baa laga yaaba in wax la siiyo wa inaga arki doono jihaadkii qofkii ka qayb galay inuu xoogaa yaro radki ah iyo leeltir la siinayo sidaasi baa markaa aayaddaasina macnaheedii uu noqday aayaadkaa suuratulxashri ku sugan markaad si u eegto shanta qole hore iyo fuqarada way ku cadda in la siiyo waaladiina tabawow daara waaladiina jaa-uu min bacdihim iyaguna hab ammaana bay u sheegayiin laakiin maadaama ilaahay u ammaanay waxoodii inay quurayaan iyo dadkii diinta waday inay ayideen iyaguna sheegidda halkaa lagu daba sheegay dadkii wax la siinayay ina wax la siinayunbay ka fahmeen culimmada can malik bni aws bn اlxadahaan qaala wuxuu yihi kaana waxa ka mid ahaa fii ma xtaja bihi cumaru radia allahu canhu cumar wuxuu xujaystuu daliishaday waxa ka mid ahaa markuu u jawaabaya cabaas iyo cali radia allahu canhuma oo aalu beytkii rasuulka ah ee maamulka iyo maaraynta maalkan ay weydiisteen markuu u jawaabaya waxyaabuu daliishaday waxaa ka mid ahaa annahu qaala cumar wuxuu yidhi kaanat lirasuulillaahi alaau safaaya rasuulku wuxuu iska lahaa waxyaaba lagu khaas yeelay safigu waa waxyaabaha goonida ah banu nadiir wa khaybar wa fadak reer banu nadiir xoolihii laga hele laga faramaroojiyey khaybar waa qayb ka mida iyadana waa yuhuuddii khaybar wax ka mida iyo fadak oo iyaguna meelii gaalada laga reebaya fa amaa banu nadiir qoladii reer banu nadiir ee qisadooda suurat اlxashri ilaahay uu ku sheegay fakaanat waxay ahayd xubusan linawaa'ibihi xubusan mid loo xanibay ama loo hakiyey linawaa'ibihi lixawaa'ijihi baahiyaha rasuulka baahiyaha rasuulkaa loo hakiyey oo cid looma qaybinin wa amaa fadak meesha fadak la yidhaha dhulkaa la xoreeyey fakaanat waxay ahayd xubusan liabnaa'i sabiili dadka musaafiriinta ah ayaa iyagana lagu maalgelin jiray wixii ka soo baxa wa amaa khaybaru khaybar intii nebigu uu ka helay iyo cidduu maamulayay ee mujaahidiinta ka soo hadhay me waaba kan waa israaci faama khaybaru khaybar maalkeedii oo dhan fajazaaha rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam nebigu wuxuu u qaybiyey alaaata ajzaa saddex qaybood macnaa waa taarikhdii maalkii laga helay khaybar khaybarna sidaynu marar hore soo xusnay waqooyiga madiine weeye xoogaa boqol iyo siyaado kilo bay jirtaa baa la yidhaahdaa nebigu calayhi salaatu wasalaam sanadii toddobaad markii uu ka soo noqday sulx alxudaybiya ayuu weeraray dagaalkeedu wuu adkaaday markii dambe waa kii cali u egmaday hogaaminta colka calina ilaahay sidii buu gacantiisa ku xoreeyey ninkii marxab la odhan jiray doobiyaya baa ka madax ahaa meeshu waxay markaa lahayd qalcado adag iyo beero biyo ah iyo barwaaqo badan oo maaragtay beerihii ay ku jiraan meelay ugu talagaleen bay hay istaraatiijiyadday ka lahaayeen muddo aada u dheer inay iska difaaci karaan oo kolba ciddii soo fuulaysunbay halkaa rasaas kaga ridi jireen iyaguna muddo dheer inay ku jiraan bay ugu talagaleen marka wixii halkaa qarniyada badan la kaydinayey muddadaa kooban baa lagaga faramuroojiyey nimanka ah marka rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku abaalmariyey wixii halkaa ciddii ka qayb gelaysay suurat lfatxina ilahay qisada uu kaga warramayaae sulxulxudaybiya raggii tegey ee ka qayb galay heshiiskii xudaybiya ee cumrada laga soo celiye kun iyo dhowrka boqol ahaa intaasunba khaybar weeraraysa buui qaniimadeediina intaasaa qaadanaysa cid kale waxba laga siin maayo haddii cid wax laga siiyeyna waxaa lagu daray qoladii xaggaa yamanta ka timid iyo xabashida iyo oo dibudejin u baahnaa oo iyaguna aan waxba haynin labadaa qolaa nebigu kusoo daray laakiin dadkii kale reer madiine waxba kuma darin marka wuxuu u qaybiyey alaaata ajzaa saddex qaybood juz-ayni bayna almuslimiin muslimiinta boqol kiiba lix iyo lixdan buu siiyo laba meelooda wa juz-an nafaqata liahli boqolkiiba saddex iyo soddonkii soo hadhayna nafaqatan liahlihi reerkiisuu uga dhigay meelay masaariifta uga soo baxdo famaa fadala can nafaqati ahlihi haddaba wixii ka soo hadha biilka jacalahu bayna fuqaraa'i lmuhaajiriina wuxuu u kala qaybin jiray muhaajiriinta fuqaradooda baahan ayuunbuu ukala qaybin jiray le wixii wax fara badan buu ahaa markaa kolkii saddex meelood loo qaybiye meesha uu u dhigay reerihiisa dakhliga ka soo baxa wuxuu masaariifku reer ka siinay inta kalena fuqarada u qaybiya buu leeyahy nimankii yuhuudda ahaana dee niman balaayaabay ahaayeenoo masaalixdooda aada iyo aad ugu xisaabtami jiray dunyaday caabudaan kolkay arkeen in lagala wareegay dhulkii oo laga xoreeyey waxay soo dhacsan karaanna aanu jirin way isdhiibeen kolkaasaa waxay idhaahdeen maxamed oo maalkan isagaa annagaa naqaana beerahan taariikh badanna waanu dee soo dhaqaynay oo sida loo beero iyo nidaamkooda annagaa idinka naqaana hawshooduna hawl sahlan ma aha kol haddaan laga qaadeen isdhiibnay ogolaanay dalkiiyo dadkiiyo dunyadaba la wareega laakiin bal ka warrama haddii annagu aanu beerno oo aanu ka shaqayno oo dee waxa ka soo baxa aynu kala qaybsanno midhaha ka soo baxa oo idinkuna barh qaadataan annaguna aanu barh qaadanno marka rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam isaga oo ka duulaya masaalixda muslimiinta iyo islaamka wixii dantooda ah wuxuu hi aqbalnay beeroo marka ay bislaato un aan qiyaasno barhka iyaga noo soo shuba barhkiinana la hadhaa sidii bay ku wadeen markaa dakhliguna saasuu kusoo baxaya can caaishata zawji nabiy sala allahu calayhi wasalam ana faadimata binta rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam faadimo ina rasuuli arsalat ilaa abi bakrin asidiiq radia allahu canhu cid bay u dirtay tasaluhu abu bakar waxay weydiinaysaa intuu nebigu dhintay kadib miiraahaha min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam dhaxalkay ku lahayd nebiga mima afaa allahu calayhi wuxuu ilaahay uga soo reebay gaalada oo bilmadiinati wa fadak magaalada madiina iyo fadak labadaa meelood maalka yaalla ee uu gaalada ka helay iyo wamaa baqiya min khumusi khaybar iyo khaybar khumuskeeda wuxuu nebigu ka helay faqaala abu bakrin baa wuxu uhi ina rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala nebigu waxau ihi laa nuurau maa taraknaahu sadaqa intaasaa ku jirta meesha xadiiskaasuu abuubakarna hordhigay عن عائشة زوج النبي بهذا الحديث قال وقال قال وحل وفاطمة عليها السلام فاطمة نبدقلية دشيدة ها هاته حينئذ وقتها تطلب وحي دونيسي صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة ذي نبيك التي بالمدينة وفرك ما الكاو صدقة يسير لبلا ميروت فيها له fedagon iyaduna xoogaa durugsanay iyo madiine maalkii uu nebigu ku lahaa oo sadaqo ahaabay mooday dhaxal wamaa baqiya min khumusi khaybar iyo khaybar maalka yaalla qaala caaishatu radia allahu canha faqaala abu bakrin radia allahu canhu ina rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxu uhi laa nuurahu maa taraknaahu sadaqa waa waxba nalama dhaxle wixii aanu ka tagnaa waa sadaqa buu nebigu ku yihi saasuu xadiiskaasi ugu jawaabay inantii rasuulka abubakr aabbahaaba ka jawaabo go-aamiyey kanay go-aankii aabbaha unbaan kuu xukumayaabu wainamaa yaakulu wuu cunayaa aalu muxamed muxamed xigtadiisu xaasaskiisa iyo caruurtiisa iyo aalubeytkiisa fii haada almaali xoolahanay wax ka cunayaan yacni maal allah maalkan ilaahay uu leeyahy laysa lahum ma laha an yaziiduu inay ka kororsadaan cala alma'kal waxa la cunayo waxaa la cunayo miy masaariifun baa ku leeyahy dhaqasho kale iyo dhaxal ma jiro xadiidkii unbuu sii sarifayoo riwaayooyinkiisii kala duwanaa iyo siyaadooyinkiisii iyo asbaabtii iyo waxa uu ka warramaya can caaishata radia allahu canha bi hada alxadiid iyana waxay kordhisay qaala fiihi wuxuu ku sheegay xadiidka ah faabaa abu bakrin radia allahu canhu calayha dalik abubakar inanta wuu ku diiday dhaxalka ay doonayso yana waa laga yaabaa marka loo cudurdaaray inaanay xadiiska ahayn waqtigii hore wa qaala wuxu uhi lastu taarikan shay-an anigu kama tegayo shay kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkuu ahaa yacmalu bihi mid sameeya ilaa camiltu bihi laakiin camiltu bihi waa samaynaya inanay hadigii nebiga iyo halkuu marayay baan marayaa go-aamadiisii baan ku socdaa wixii uu doonayay baan aniguna doonayaa samaynaya innii akhsha anigu waxaan ka cabsanayaa buu ihi abubakar in taraktu shay-an haddaan shay ka tago min amrihi nebigu wuxuu amray iyo jideeye ka mid ah an aziiqa inaan leexdo oo aan xaqa ka leexdaabaan ka cabsanaya fa amaa sadaqatuhu bilmadiina madiina sadaqadii uu ku lahaa rasuulku iyo wixii dee uu waqfe halkaa ku jira ee madiina uu ku lahaa fadafacahaa cumaru waktigii dambe cumar wuxuu ku wareejiyey markay codsadeen ilaa caliyin wacabaas buu ku wareejiyey sayn horaba usoo sheegay maamulkooda radia allahu canhuma allaha ka raali noqda labada asxaabi waa aalubeytkii rasuulka fahalabahu caliyun calayha cali baa uga xoog batay cabaas wuu ka firfircoonaa waanu ka da-yaraayo maamulkii maalka ayuu uga xoog batay cabaas wamaa khaybaru wafadak labadaa meelood maalkii yaalee nebigu ka tega sadaqada ahaa faamsakahumaa cumaru cumar baa sii hayey wa qaala wuxu uhi humaa sadaqatu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waa sadaqadii rasuulka kaanataa waxay ahaayeen labadan meelood lixuquuqihi xuquuqdiisaa lagu daberayay allatii xuquuqdaasoo tacruuhu soo darinaysa tacruuhu bimacnaa ku imanaysa ee la kulmaysa wanawaa'ibihi iyo xawaa'ijtiisa iyo baahiyihiisa maalkan mar hadduu ilaahay ku magacaabay waxa uu nebigu u hayey xuquuqdu uu nebigu xaq u leeyay si ugu asturnaaday ila sadaqadii iyo sekadii iyo waxaasi xaaraan bay ka yihi marka xuquuqda tacruuhu wanawaa'ibi tacruuhu ku imanaysa ee soo darinaysa iyo nawaa'ibtiisa iyo baahiyiisu ku dabooli jiray wa amruhumaa labadan taladoodu waxaan khaybar iyo fadag maalkan uu nebigu ku lahaa ilaa man waliya alamra talada muslimiinta cidda haysaa xaqula inay maamusho qaala wuxuu uhi fahumaa labadan meelood maalka yaallaa calaa daalika sidaasay ku soconayaan ila alyawmi ilaa maanta siduu nebigu ku maamulo abubakar ku maamulaan anna ku maamulayaa qaala abu daa'uud baa wuxuu idhi waliya cumaru bnu cabdilcasiis cumar bnu cabdiis waxa uu qabtay waa berigii dambe sanadii boqolaad meelahaasuu dee talinay alkhilaafa madaxtinimadii muslimiintu cumar ibn cabdilcasiis qabta wagallatuhu maalkaa dakhligiisu arbacuuna alfa diinaar waxaa ka soo bixi jiray afartan kun oo diinaar wa twufiya waa la oofsadoo cumar wuu dhintay wagallatuhu maalkaa dakhligiisu iyaduu yahay arbacu mi'ati diinaar afar boqol walow baqiya hadduu sii joogi lahaa cumar lakaana aqala dakhligaasi wuu yaraan lahaa sidaasuu abu daawud sheegay oo intani mutuuntao dhan kuma wada taalle meelaha qaarkoodna sharaxuu ku daray halkanna matnigu raaciyey marka wuxuuna loo fahmi karaa uun inuu leeyahay waktigii cumar ibnu cabdilcasiis malaa dee isagu dadka siduu wax u siinayey waxa uu mushahar ahaan uga qaadan jiray ama dakliga ka soo gelaya uu sii yaraanayay sii yaraanayay sii yaraanayay oo waxa uu ahaa ninaan dee isku mashquulinayna adduunyada can abi dufayl qaala wuxu uhi jaaءat faadimatu radia allahu canha ilaa abi bakrin ayay u timi radia allahu canhu tadlubu miiraasaha min annabiy dhaxalkii rasuulkay doonay qaala faqaala abu bakrin radia allahu canhu wuxu uhi samictu rasuula اllahi yaquul ina allaha caza wajal xadiis kalau keena wa karoonkii horeba ahayn inta ugu jawaabay waxa uu ihi rasuulku ina allaha ilaahay caza wajala idaa adcama nebiya markuu nebi ku quudiyo dhucmatan quudin iyo maal markuu ilaahay rasuulka sii rasuul siiyo fahiya dhucmadaa iyo maalkaasi liladii qofkiibay u sugnaatay yaquumu wax maamulaya min bacdihi dabadii markaa taasina way jirtaa xadiiskaana wuu soo helo xasana oo wuxuu ku yidhi maalka ilaahay uu rususha siiyo intay nool yihiin markay dhintaan cidda bedeshunbaa maamushoo masruufsata markaa maamulayaashii nebiga ka dambeeyey iyo khulafada ayaa adeer ka talinaya intan waxay ka masruufsadaan iyo waxay aalubeytkiisaba siiyaan dhaxalma jira dhaqaaji sida daliilkaasi ku dhaqaajinanta can abi hurayrata can inabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu waxau ihi laa taqtasimu ma qaybsanayso warahatii diinaaran sidaasuu ummadda u caddeeyey warahatii dhaxlayaashaydu diinaaran gini iyo lacagay qaybsanayaan ma jiro maa taragtu waxaan ka tegey buu nebigu yihi bacda nafaqati nisaa'i marka masruufka dumarkayga laga saaro wa mu'anati caamilii shaqaalahayga beeraha ka shaqaynaya iyo dhulkaa masruufkoodana laga saaro fahuwa sadaqatun waa sadaqo qolyaha qaarkoodna waxa ay ku fasirayaan waa mu'anati caamilii khaliifkayga iga dambeeya ee sidaan u camal falaya u camal falaya masruufkiisa marka laga saaro fahuwa sadaqa xadiiskaasina waa xadiis saddexaad oo ayidaya wuxuu rasuul ka tegay inaanu dhaxal ahayn qaala abu daa-uud waxau uhi mu'anatu caamilii ereygaa macnihiisu waxa weeye yacnihii akarata alard dhulka iyo kiradiisa iyo maamulkiisa iyo waxaasi u jeedaa intaa qudhigeedu mutuuntao dhan kuma wada dhignee meelaha qaarkood unbay ku dhigantah akarat alardi dhulka iyo kiradiisa iyo maamul waxyaabahaas qarashka ayuunbaa lagu bixinayaa iyo masruufka reerka wixii ka soo haray waa sadaqo sidaasii baa markaa iyaguna ku qanceen warkaasina wuu sii dheeraaday waanu sii socsoconayaa axaadiidta dambene laakiin sidaynu ku soo ururinay waa saa horeynu soo sheegnay iyo ismootiiskii hore kadib inay ku qanceen daliilkan wax markii dambe laga hadlayana maamulka u ahaa wallahu aclam